الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا ودرسك أفرتني يلا بعد من كتاب النور اليقين في سيرة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم السنة التاسعة سنة كيساقالات وي سرية في ربيع الأول بشر ربيع الأول arsala sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu diray caliya bna abi aalib fii ma-ati raakibin boqol raakib oo gaadiid saaran iyo khamsiina faarisan konton faaris ah faraslayaala wey wuxuu u diray lihadmi lfulsi inuu fulsi soo dumiyaan oo muxuu ahaa sanamin lidayi'in waa sanam ay reer dayi caabudi jireen fasaara ilayhi wuu u socday sayid cali wahadamahu wuu soo dumiyey wa axraqahu waana soo gubay walamaa xaaraba markuu sayd cali la dagaalamay cubbaadahu sanamkaa kuwii caabudi jiray hazamahum wuu jebiyey wastaaqa wuxuu soo kaxaystay nacamahum nicmooleydoodii iyo washaa'ahum arigoodii iyo wasabyahum dadkoodii lasoo qafaashay wa kaana fiihi waxaa ahaa dadkaa lasoo qafaashay dhexdiisa safaanatu gabar la dhihi jiray safaana bintu xaatim xaatimu dayi'in wey reer dayi xaatimkoodi wey waa caan hadde xaatim waa ninkii deeqda badnaa wiilkiisuna ku raacay deeqde gabadhaasaa ku jidhay dadka iyaga ah ayib rabiicu lawal buu ku sheegay laakiin culimada qaar baa le rabiicu laakhir ayay ahayd bishaas ayib walamaa rajaca markuu noqday caliyun ila lmadiina magaalada madiina markuu ku noqday dalabad safaanatu waxay ka dalabtay min rasuulillahi nebi moxamed sala allahu calayh wasalam an yamuna calayha inuu iska galladayso oo iska sii daayo oo dadkan sabyigaa lasoo qafaashay laga dhex saaro fa ajaabaha nebigu waa ka yeel liannahu kaana liannahu shaniga kaana waxaa ahaa min sunnatihi ama liannahu nebigu kaana waxaa ahaa min sunnatii sunnadiisa an yukrima inuu karaameeyo alkiraama kuwa wanaagsan dadka wan wanaagsan nebigu waa karaamayn jiray fadacad way u ducaysay gabadhaas lahu nebiga markuu sii daayey waa u ducaysay wa kaana min ducaa'iha ducadeeda waxaa ka mid ahaa shakaradka ha kuu shukrido shakaradka ha kugu shukrido yadun gacan gacantaasoo iftaqarad faqiirowday bacda khinan qaninimo dabadeed ilaa qoftaani meel waxay ka dhalatay qof qhaniyada ahay gacan faqiirad noqotay intay qani ahayd dabadeed ha ku mahadiso walaa malakadka adigana kuuma taliso kuma milkido nebi allow kuuma talisooo kuma milkido yadun gacan gacantaasoo istaqnad qaniyowday bacda faqrin faqri dabadeed qofku hadduu faqri iyo dhibta soo maro hadha u helo si caadis kuma keeno faqriga iyo wixii baa weli u muuqanaya waay gabayaa laga tiriyey marka gacan qani noqotay bacda faqrin kuma taliso wa asaaba allaahu ilaahay ha ku asibo bimacruufika wanaagyadaada mawaadicahu boosaskiisa meelihiisa allaha ku asiibo wanaagyadaada walaa jacala ma yeelo laka adiga ilaa la'imin mid xun xaajatan dan ilaahay kaama geliyo mid xunna ilaahay dan kaama geliyo xaajo ilaahay iyo baahi kuuma geliyo mid la'iim a la'iim mid xun weeye walaa salaba ma siibo nicmata kariimin mid wanaagsan nicmadiis ilaa wajacalak allaha kaa yeelo sababan sabab allaha kaaga dhigo liraddihaa nicmadaa celinteeda calayhi kaa loo celiyo mid wanaagsan nicmo laga siibay yaa ilaahay nicmo kama siibo ilaa adiga ilaahay ha kaaga dhigo sabab inaad nicmadii u soo celisid siday gabadha ku dhacdoo kaleo hadda nicmadii loogu soo celiyeedo xornimadeedii iyo loogu soo celiyey wa kaanat haadihi lmucaamalatu mucaamaladani waxay ahayd min rasuulillaahi nebi moxamed sala allahu calayh wasalam sababan sabab bay u ahayd fii islaami akhiihaa gabadhan walaalkeed inuu soo islaamo qaabka iyada loola dhaqmay bay sabab u ahayd walaalkeed kuma cadiyibni xaatim ninkii la dhihi jiray cadiyibni xaatim weeyaan waa walaalkeed addaa'iyi ee daa'iga ahaa waa ninkii reer daa'i wey waa ninkiisna deeqda badnaa biaabihi iqtadaa cadiyun fi lkaram soo mahay aabbihiiba uu kaga daqday deeqda kaga dayda waman yushaabih abahu famaa dalam ha ninka aabbihiis shabaha oo u ekaada eed ma leh waaye dulmi ma gelin wey ee aabbihiiba u ekaado waxa weeyaan aladii ninkaasoo kaana ahaa caddi saafara mid u safray ila shaami xaggaa iyo shaam ayuu yaa saafara mid safray buu ahaa alladii kaasoo faraf cararay mayaa ila shaami cindamaa ra'aa markuu arkay alraayaat alislaamiya calamada islaamka qaasidatan xaalay tahay mid u qasdaysa bilaadahu magaalooyinkiisa duulaamadii muslimiinta markuu arkay iyagoo ay soo socdaan meeshii isagu uu joogi jiray iyo magaalooyinkiisii ayuu markaa cararay deed markuu cararayna wa kaana min xadiidi majii'ihi imaatinkiisa sheekadiisa waxaa ka mid ahaa anna ukhtahu walaashiis baa tawajahad u jihaysatay ilayhi ninkan xaggiisa bishaami shaam halkaa iyo shaam markuu u cararay walaashii baa ka daba tagtay wa akhbaratu waxay u warantay ninka walaalkeeda bimaa cuumilat bihi wixii lagula dhaqmay oo min alkarami wanaag ah bay u sheegto nebigu kula dhaqmay faqaala lahaa wuxuu yidhi ninkii caddi ahaa maa tariina maxaad u aragtaa fii amri haada rajul ninkan amarkiisa maxaa aragtaa maa tariina fii amri haada rajul faqaalad waxay tihi araa waxaan raayeynayaa anta alxaqa inaa haleeshid bihi nebiga sariican deg deg nebiga deg deg ugu tag fain yakun nebiyan hadduu nebi yahay falisaabiqi ilayhi ninkii u hormara fadlun fadli dheeraadu leeyahay qoladii soo hor ma dhah wain kaana melikan boqor hadduu yahayna fa anta anta ninkii adigu waxaa tahay anta anta baa tahay ninkii isaga ahaa isaga ahaa baa tahay oo dee nin waxbaa la qaybsan karaa boqortooyada nin waxaa tahay dee hawshiisa qabsan kara dii meesha dowlada lagu qaybsanaya fa anta anta baa tahay qaala wuxuu yidhi wallaahi haadaa huwa ra'yu alleela talo wanaagsan baa sheegtay wufuudu cadiy ibni xaatim marka cadiy ibnu xaatim wufuuddiisi wey uu soo wafdiyey fakharaja cadiyun baa soo baxay xataa jaءa almadiinata ilaa uu yimid walaqiya u la kulmay rasuul اllahi nebi mxamed salى اllahu alيه wasalam faqaala wuxuu yidhi nebigu man irajulu war waa kuma ninku qaala wuxuu yidhi cadiy bnu xaatim baan ahay faakhadahu nebigu waa kaxeeyey ninkaa ilaa beyti gurigiisa usii kaxeeyey wa baynamaa humaa goor labadoodii nebiga iyo caddi yamshiyaanis lugaynayaan id wakhtigaa laqiyat rasuulallahi nebi maxamed waxaa la kulantay sala اllah alay slm imra'atun haweeney cajuuzun weyn qof weyn oo da-ah baa waddada kula kulantay fastawqafadhu way ka istaagi dalabta way istaajisay nebiga fawaqafa lahaa nebigu waa u istaagay dawiilan muddo dheer oo halkaa u taagnaa tukalimuhu xaalay la hadlaysay fii xaajatiha danaheeda faqaala cadiyun caddi baa wuxuu yidhi wallaahi maa huwa bimeliki ninkaani boqor maaha boqoradu meelna lagula hadlaa iyo xafiiska noogu imoy meelahan xuf bay ku maraan waxa weeye lama arko waxa weeyaan wuu gartay ninkaani inuusan boqor ahayn uma madaa rasul lah sal nbi ilaahay wuu tegey xataa idaa dakhala beyta gurigiisa marku galay tanaawala wisaadatan nebigu wuxuu laacay barkin oo min jildin maqaar ka samaysan maxshuwatan wisaadadaasoo lagu cubay liifan liif balka geetimireedka waxaas baaba suuf u ah faqadamahaa nebigu wuxuu usoo hormariyey ilaa cadiyin caddi buu yidhi barkintaa isku tiiri faqaala wuxuu yidhi ijlis caley haadihi waxaa bijira barkima lagu fariiso ku fariisa buu yidhi barkintaan faqaala wuxuu yidhi balle anta adiga tajlisu calayha ku fariisanay waa sanadkii sagaalaad uu islaamay caddi oo islaamnimadiisu waa wanaagsanaataydo nebigu markuu dhintay abubakar buu u yimid xilligii dadku ridoobayayo sadaqadii qabiilkiisoo u keenayoo nin deeq badan buu ahaayoo qoomkiisu weyneeyaanoo waxa weeyaan waa ninka yidhi maa dakhala calaya waqtu salaad weligay salaad waqtigeed iima soo gelin ilaa wa ana mushtaaqun ilaah anoo u cishqisan oo u hilowsan baa salaada waqtigeeda ii soo geli jira kelimaad kaloo cajiibana waa laga sheegaa adigu ku fariisa buu yidhi famtanaca sal sl nebi ilahina waa diiday inuu ku fariiso wa acdaaha lahu caddi buu siiyey wa jalasa huwa nebigu wuxuu ku fariisay cala alardi dhulka uma qaala wuxuu yidhi yaa cadiy aslim islaam taslam waa nabadgelaysaa qaalaha alaaa saddex jeer buu nebigu u ceshay faqaala cadiyun baa yidhi inii anigu calaa diinin dee diin baan haystaa buu yidhi diin kale mayaan raaci karaa wa kaana nasraaniyan caddi nasraani buu ahaa faqaala lahu sal alla sl nebi caddi wuxuu ku yidhi ana aclamu anugu anaa kaa badiya bidiinika diinkaada minka adiga diinkaa haysatid anaa kaaga ogaal badan faqaala cadiyun baa wuxuu yidhi anta ma adaa aclamu iga ogaal badan bidiinii diinkayga minii aniga ma diintaydaa iga badisaa qaala nacan buu yidhi nebigu uma cadada nebigu wuxuu u tirtiriyey lahu caddi ashyaaa shayaal kaana uu ahaa yafcaluhaa mid sameeya caddi itibaacan raacido liqawaacidilcarabi carab qawaacidkeeda isagoo iskaga raacay nasraani ahaanba waxaan ahaynoo carab qawaacidkeedi ah oo ninkan ku camalfali jiray waa nebigu u tiri walaysad waxaasna aan ka mid ahayn min diinilmasiix masiix diintiisana fii shayin kaba-an kaga sugnay oo nasraaniye aan ahayn ka akhdihi ninkan qaadashadiisa oo kale weylaa nin oday oo haya almirbaaca buu qaadan jiray rubuc wa huwa mirbaacu rubuculghanaa'imi haniimada markii la keeno xoolaha tolkii meel ka keenaan afar meelood meel buu iska lahaa oo odaynimo ugu jiraysnaa diintii nasraanada nasraaninimadana ma ahayn uma qaala wuxuu yidhi yaa cadiyu cadiyow inamaa yamnacuka waxaa kuu diidaya min addukuuli inaa gashay fi diini diinta maa tara waxaa u jeedid oo ah waa tana taquulu waxaa leedahay inama itabachu moxamed waxaa raacay dacafatu naasi dadka kuwooda taagta yaryaraa oo dacafada ahaa iyo waman dad baa raacay laa qudrata lahum aan awood u ahaanin walxaal waqad ramad ay soona gantay hum dadkaas al carabu carab iska soo tuureen maca xaajatihim baahidooda maceeda lala qabo hadda carabtu iska soo tuureen waaye waana dad baahan fa wallaahi haddaa saa uga tegaysa islaamnimada la yuushikanna almaalu maalku wuxuu u degdegayaa oo u dhow yahay an yafiida inuu faafo fiihim dadka muslimiinta dhexdooda xataa laa yuujada ilaa aan la helin man yaakuduhu qof qaata xoolaho intay tirada ka bataan muslimiinta a ujeedo hadda fuqarada qof qaata la waayi doonaa walacalaka waxaa laga yaabaa inamaa yamnacuka inuu kuu diidayo min adukhuuli inaa gashi fiihi islaamka maa taraa waxaa aragtidoo min karati caduwihim muslimiinta cadowgooda tiro badnaantooda ah iyo wa qilati cadadihim muslimiinta tiradooda yarideeda taas waxaa isleedahay dadku meesha u badan yahay awooda badan raac haddaba atacrif horta ma taqaanaa alxiirata meesha xiira la yihahdo magaalada ma taqaan qaala wuxuu yidhi lam arahaa weligay ma arag waqad samictu biha laakiin waa maqlay buu yidhi xogteedaan hayaa qaala wuxuu yidhi nebigu fa wallaahi layutimanna layatimanna dhammaystirmeen haadal amru amarkan xataa takhruja almar'atu haweeneydu ilaahay ka baxdo min alxiirati magaaladaas taduufu xaalay dawaafayso bilbeyti guriga ilaahay min hayri jiwaari axadin iyadoo qofna aan magan u ahayn hal islaan keligeed safraysa ammaanka dhici doona cadow waa baaba'aya hadda kula badan intay kacbada tagtoo soo dawaafto iyadoo cidna magangelyo iyo ku degin walacallaka waxaa laga yaabaa mid saddexaad inamaa yamnacuka inuu kuu diidayo min addukuuli gelid fiihi diinka la galo annaka adigu taraa waxaad u aragtaa almulka mulkiga iyo wasuldaana saldanada fii kayrihim iyaga kayrkood inay dowladnimada haysaan weymullaahi baan ku dhaartay qasami ahaatay layuushikanna waxaa dhow an tasmaca inaad maqashid bilqusuuri qasriyaashii albiida caddaa guriga cad ma maqashid guryaha cadcad oo laga xukumo min ardi baabil dhulka baabil la yidhi halkaa qad futixad iyadoo loo furay calayhim saxaabada way la wareegeen fa aslama cadiyun cadi waaba islaama radia allahu canhu wacaasha waa noolaado cimrigaa loo dheereeyey xataa ra'aa uu arkay kulla daalika waxyaalihii nebigu sheegoo dhan wuu soo gaaray wuu arkay iwaanu kisraa iyo meelihii iyo sayd cumar xilligiisa wixii la furtay waxaasoo dhan ayuu soo gaaray waxaan arkay buu yidhi nabiga dhaqankiisa intaan la sii socdayba inuu yahay nebiyun mursalon aysan ahayn inuusan nin boqor ahayn ayaan arkay aswatu tabuuka waa jeyshul cusra weeyaan ciidankii culayska iyo dhibta waa xilli adag bay ahayd balaqa rasuulallaahi nebi moxamed waxaa soo gaaray sala allahu calayh wasalam anna ruuma reer ruum jamacat iljumuuc ciidamo inay dumayso turiidu xaalay doonayso gaswatan duulaan fii bilaadihi nebiga magaalooyinkiisa ay ku soo duulaan wa kaana daalika arrinkaasna wuxuu aha fii zamani cusrati nnaasi dadka cusradooda iyo dhibtoodkooda wakhtigeedi iyo wajadbi lbilaadi magaalooyinka abaartooda xilligooda wa shiddati alxari kulaylka darnaantiisa xiina weliba daabat ithimaaru mirihii ay wanaagsanaadeen kulaylaha baxay walnaasu dadkuna yuxibuuna waxay jecel yihiin almuqaama inay iskaga nagaadaan fii himaarihim mirahooda iyo wadilaalihim hoosaskooda oo qofna uusan ka tegin beertiisa iyo haraceeda iyo miraheeda iyo wixii la mid aysan dagaal aadin fa amara sala allahu calay waslm nebigu wuxuu amray bitajahuzi diyaargarow halla diyaargarow wa kaana wuxuu ahaa qala maa wa kaana nebigu wuxuu aqalla maa yakhruju inuu baxabaa yarayd fii ghaswatin duulaan ilaa waraa nebigu wuxuu ku tawriyeysan jiray sarbeeb weeye bikayrihaa tou u baxayo kayrkeed nebigu hadduu meel dagaalka u aadayo si aan cadowga warka u helin tawriyou samayn jiray muxuu u samaynayaa tawriyadu hadal laba macno leh markaasaa dadku mid u fahmayaan midka kaleu nebigu u jeedaa liyucamiya inuu nebigu indhatiro alahbaara wararka inuu ka- ka jaro calal caduw cadowga inuu ka indhatiro waraysan helin haa markaasaa een, dhinaca u baxayo maalan oo kale een, yemiin baan u baxaynaayoo kale ama wax la mida uu dhahaya markaasi wuxuu moodaya iyagu midigta in loo socdo macno kaleana loo jeedaa saasuu nebigu ahaan jiray ilaa fi hadi lghaswati duulaankan mooyaane fainahu nebigu akhbara waa warramay bimaqsadihi maqsadka u socdo tan waa caddeey tabuuka muxuu u caddeeyey waa libacd waa libucdi shuqati waxa weye masaafada dheeraanteeda masaafada aada u dheerayd iyo walishidati alcaduwi cadowga darnaanshihiisa waaye maxaa loogu loogu sheego loo yidhi meeshaa fog baa loo socdaa liyaakuda naasu dadku inay qaataan cuddatahum diyaargarowgooda lidaalika arrinkaas iyo hubkooda inay u diyaargaroobaan wabacaa ilaa makata nebigu makau cid u diray iyo waqabaa'ilil acraabi reer baadiyaha qabaa'ilkooda yastanfiruhum isagoo nebigu ka bixid dalbaya lidaalika duulaankaas waxaha nebigu waa ku booriyey almunsiriina kuwa tanaadkaa xoola haysa calaa tajhiizi lmucsiriina dadka mucsiriinta aan waxba haysan inay diyaargareeyaan oo hanti siiyaan oo gaadiid siiyaan fa anfaqa cuhmaan binu cafaan baa wuxuu bixiyey casharata alaafi diinaar toban kunoo diinaar waxaa la leeyahay amay ahayd kun diinaar aysan toban kun ahayn ama ay ahayd toban kun oo dirham waxa tobanka ay amay dirham ahayd waa rag sidoodaas ku socodsiiyana waa jiraan ragga asxaabu siyar wa acdaa alaaata alaaa miati baciir saddex boqol oo baciir oo waxa weeyaan geel ah baciirkoo ismu jinsi buu bixiyey oo biaxlaasa ku sugan waxa weeyaan karbaashyadeedii iyo waaqtaabiha abjaadyadeydi raran wixii lagu fooli lahaa iyo wakhamsiina farasan konton farasna waa keen faqaala sala allah alay sl nebig wuxuu yidhi allaahuma arda ilaahu ka raali noqo can cuhmaan fa innii anigu raadin canhu raalli baan ka ahay maa darra cuhmaan maa facala bacda alyowm soo maha maanta ka bacdi wuxuu sameeyo loomaba haysto wajaada abuu bakar isagu wuxuu ku deeqay bikulli maalihi xoolihiisii oo dhan oo keen wa huwa arbacatu alaafi dirham bay xoolahaasi ahaayeen faqaala sala allahu alay slm wuxuu yidhi hal abqayta ma u baaqi yeeshay liahlika dadkaadi shay-an waxba ma uga soo tagtay faqaala wuxuu yidhi abqaytu lahum waxaan u baaqi yeelay allah iyo warasuuluh alliya rasuul baan u daayey iyaga wajaada cumaru bnu lkhadaab wuxuu isna ku deeqay binisfi maalihi xoolaha kala barkood meelkiisa kala bar wajaada cabdiraxmaan bin cofna wuxuu ku deeqay bimiati uqiyatin boqol wiqyadood wajaada cabaas cabaas iyo dalxatuna waxay ku deeqeen bimaalin kaiir xoolo tiradii ka batay watasadaqa caasimu bnu cadiyin wuxuu sadaqaystay bisabciina was wisqan toddobaatan ratirar oo min tamrin ah toddobaatan wisq wakiintaallo wey intaas oo adduunkaas ayay bixiyeen khaswadani marka waxay ahayd duulaamadii nebiga duulaankii lagu khatimay khaswatu tabuuka tii lagu khatimay wey waa xagga shaam bay jidhaa xuduudka sacuudiga hadda meesha inta loo baxshay sidaa markay dhacday wa arsalat inisaau dumarkiina waxay soo direen bikulli maa shay dhammaantii yaqdiruuna calayhi ay awoodaan oo min xulliyihinna jawhartoodii iyo xullidoodii ah wa jaa-ahu sala alla alay sl nabiga waxaa soo gaaray sabcatu anfusin toddoba qof oo min fuqaraa'i saxaabati saxaabada fuqaradoodii ah kuwaasoo yadlubuuna ilayhi nebiga ka codsanaya ka dalbaya an yaxmilahum inuu gaadiisiiyo xambaaro toddoba qof wey faqaala wuxuu yidhi laa ajidu mahayo ma axmilukum caleyh waxaan idinku qaado fatawallow waa jeesadeen walxaal acyunuhum indhahoodu tafiidu min addanci ilin ay la burqanayso xasanan tiiraanya darteed mase maxay la ooyayaan anlaa yajiduu maa yunfiquun waaye Fa- fajahaza cuhmaan cuhmaan baa diyaariyey oo siiyey alaaatan oo minhum toddobadii ka mid a sayd cuhmaan baa siiyey waxay rabeen wajahaza alcabaasna itnayni cabaasna labow diyaariyey wajahaza yaamiin bin camarna itnayni labadii kale yaamiinkaas waxa weeyaan wuxuu ahaa waa nin soo islaamo nin fiican buu noqday nin fiican ayuu ahaa ninkaani marka markii hore xagga yahuudda ka soo jeeday reer bani nadiir laakiin waa islaamay islaamnimadiisiina way wanaagsanaatay sidaasu aha marka nimankan labada dambe oo ninkan yaamiinka uu maalgeliyey midkood baa inta kacay culbatu bnu zayd baa la dhihi jiray buu hameenkii salaatuleyl u kaco iska ooy ilaahay wuxuu yidhi jihaadka adaa amray dadkana jeclaysiiyey ilaahayo aniga imaadan siin waxaan j- u isticmaalo oo awood gaadiid ah rasuulkaadana ilaahay umaadan dhiibin wuxuu isiiyo oo gaadiid ah waxba waa ka soo waay qof kastoo muslima marka wax kale ma awoodee waxaan ku dul sadaqaysa dulmi kastoo iga galay waa cafis waa ku sadaqaysa haddou maalkayga haddou jirkayga haddou cirdigayga waa waa waa saamax waagii hadduu baryey nebigu wuxuu yidhi ninkii xalay wax sadaqaysay aaw qofka caala waay war ninkii wax sadaqaysay aaw ha istaaga ninkaas isagaa kacay markaasuu wuxuu yidhi bishaarayso waa laga aqbalay waaye halkaa markay marayso oo toddobadiina sidaa loo xaliyey walama jtamaca arrijaalu raggii markay ku soo aru- ah, markay soo uruureen kharaja bihim rasuululahi nebi moxamed baa la baxay sal alla alay wasalam wahum dadka soo uruuray alaaثuna alfan soddon kun weeyaan saxaabadii ah wawalla cala lmadiinati nebi madiina wuxuu u dhiibay moxamed ibnu maslama wa calaa ahli reerkiisana si gaara wuxuu nebigu uga tegay caliy bna abi aalib watakhalafa kasiirun waxaa gadaal maray in badan oo min almunaafiqiina yar'asuhum waxaa madax u ahaa cabdullaahi bin ubay wa qaala wuxuu yidhi waladii tawallaa kibrahu weye mogta wa qaala wuxuu yidhi yaqzuu muxamedun muxamed wuxuu ku duulayaa bani lasfar nimankii reer yurub oo jaallaha ahaa midabkoodu maca jahdilxaal iyadoo xaalku dhib ay jidho walxari kulayl mici walbeledilbaciidi magaalo fog maceed caqligaasuu hadda keenay bay leey- buu leeyahy kow ayaxsabu maxamed maxamed ma wuxuu u malaynayaa anna qitaala bani lasfar nimankaa reer bani asfar dagaalkoodu macahu maxamed maciisa alcib cayaar inay tahay reer bani asfar dagaalkoodu is caycayaar miyuu u qa- u qabaa bay ah caycayaar miyuu u qabaa waaye wallaahi la kaani waa anigoo anduru fiirinaya buu yidhi ilaa asxaabi maxamed asxaabtiisa muqaraniina iyagoo laysku xirxiray filxibaali xargo layskula xiray oo laga soo adkaaday cayaar inay meesha ka socoto u qabaa buu leeyahay nimankaasuusan aqoon buu uga jeedaa waa nimanka dowlad xoog badan bay hadda dowladaha jiroo lagu yiri oo kale weeye kuwa ugu xoog badan mid ka mid inta la magacaabay sidaasoo kale waaga ahaayeen nimanka reer bani asfar waa nimankii ruum waijtamaca jamaacatun baa soo urudhay oo minhum iyagii ka mid a faqaaluu waxay dhaheen fii xaqi rasuulilahi nebi maxamed xaqiisa sala allahu alay wasalam iyo wa asxaabihi saxaabada xaqeeda maa yuriiduuna wax allaale waxay doonayeen oo min alirjaafi lululid ah irjaaf lulid ya oo- iyo cabsigelin wax allaale walmurjifuuna fi lmadiina soo mahay waxa gilgilid waxay ay samayn kareen bay sameeyeen fabalagahu sal ly sl nabiga waxaa soo gaaray daalika arrinkaas faarsala ilayhim nabigu waa u diray wuxuu- fa arsala ilayhim wuxuu u diray camaar binu yaasir yas'aluhum isagoo soo weydiinayo camaa qaaluu u tagoo waryaada maxaa dhahdeen dheh waa la ogyahay xogtiinna faqaaluu waxay dhaheen innamaa kunaa nakhuudu wanacabu waa iska sheekaysanayna waa iska cayaarayna sheeka rismiya ma ahayne Een, dhabnagama aha wajaa ilayhi nebiga waxaa u yimid jamaacatun minhum jamaacada waxaa ka mid ahaa kuwa balaawey aljudd bnu qays judub aljudd bnu qays yactadiruuna iyagoo cududaaranaya can ilkhuruuji bixidda ma bixi karnee hanala saamaxo waa haraynaaye faqaaluu waxay dhaheen markay cududaaranayaan yaa rasuul allah iidan lanaa noo idan walaa taftinna annaga hana fitnaynin halkaa haddaa noo dhigtid waan fitnoobaynaa liannaa hanagu laa na'manu kama aamin nihin min nisaa'i bani asfar nimankaa reer bani asfar oo dumarka jaallaha haysa haddaan u tagno naftayadu xumaan bay ku dhacaysaa hana fitnaynin oo hanugu darin ciidanka iskama celin karayne wa jaa ilayhi waxaa u yimid almucadiruuna min alcaraabi kuwii cududaarashada badnaa ee reer baadiga ahaa wahum asxaabulcadaari wey waa ku- dadka cududaarada qabay oo min dacfin cududaarku ah ow qilatin yari ah waxaa hanti aan haysan liyudana liyudana lahum in loo idno faadina lahum waa u idin wakadalika sidaasoo kale istadana kaiiru waxaa ka idan dalbay nebiga in badan oo min almunaafiqiina faadina lahum waa u idin sideetan iyo dhowr nin bay ahaayeen waqad cataba allahu caleyh nebiga ilaahay waa canaantay fii dalika alidni idankaas nebiga canaan baa ka soo gaadhay biqowlihi baa ku canaantay fii suurati towba cafa allaahu canka ilaahay baa iska kaa cafiyey laakiin lima adinta lahum maxaa ugu idantay qoladii idan weydiisatabaa hayebu iska yiri nebigu marka nebiga canaan waxaa la canaantay cajiibo waxaa lima adinta lama hormarin cafiga horta horta waxba laguma hayso marka hore bishaaro cafa allaahu canka ilaahay baa iska kaa cafiyey laakiin lima adinta lahum xataa yatabayana laka aladiina sadaquu wataclama alkaadibiin uma qaala fii xaqihim inamaa yastaadinuka waxaa kaa idan dalbaya aladiina laa yuuminuuna aan rumaynayn billaahi walyowmi alakhir oo wartaabad quluubuhum qalbigoodu shakeeyey fahum fii raybihim bay yartaradaduuna uma kadabahum allahu ilaahay baa ku beeniyey fii cudrihim cududaarkoodii faqaala wuxuu yidhi walaa- walow araaduu lkhuruuja hadday doonayaan inay baxaan bixid hadday rabaan laacadduu lahu cuddah darbashay u darban lahaayeen walaakina kariha allahu ilaahay baa nacay inbicaafahum bixidooda fahabadahum ilaahay waa wahsigeliyey waqiila waxaa la yidhi uqcuduu maca alqaacidiina fadhiya kuwa fadhiya macooda dumarka iyo xa- xaruurta la jooga uma dabadeed likay laa ya'sa almuslimuuna muslimiintu saysan u tiiraanyoon calaa qucuudi lmunaafiqiina munaafiqiinta fadhigooda canhum xaggooda ay ka fadhiisteen qaala jalla dikruhu ilaahay wuxuu yidhi low kharajuu fiikum xataa hadday dhexdiinna baxaan kuwa haray maa zaaduukum idinma ziyaadiyeen ilaa khabaala wala awdacuu khilaalakum yabquunakum alfitna wafiikum samaacuuna lahum wallaahu caliimun biaalimiin watakhallafa jamaacatun baa gadaal madhay oo min almuslimiina rag muslimiina oo laa yutahamuuna iyagoo aan la- la tuhmaysanayn fii islaamihim islaamnimadooda aan shaki laga qabina waa ka hareen dagaalka minhum waxaa ka mid ahaa kacbu bnu maalik wa hilaal bnu umaya wa maraaratu bnu rabiic wa abu khaythama afar ninoo waaweyn oo saxaabaa wey walamaa khallafa sala allahu alay waslem nebi maxamed caliyan sayid cali markuu reebay qaala almunaafiquuna waxay dhaheen qad istafqalahu nebigu waa cuslaystay yaa cali fataraka waa ka tegi inuu wax gaaraan iyo inuu ka dhintay imdha waxaasoo ka baqayaayo wuu u naxay waa gabadhiisina wuu qabaayo waa uu iska reeb ama wuu cuslaaday calioo wuu cuslaystayoo iskaga iska iga harbuu yidhi faarsa- fa asraca cali waa degdegay ilaa rasuulilahi nebi maxamed sal alla sl wasalam washakaa lahu wuxuu u sheegay maa samica wuxuu maqlay nebi alla munaafiqiintu sidaasay leeyihiin ee ma baxaa faqaala sal alla alay slam nebi wuxuu yidhi amaa tardaa miyaadan raalli ka ahayn an takuuna inay ahaato minii xaggayga bimansilati haaruun haaruun booska u joogay oo kale min muusa warkooda iska daado har oo reeraha iyo dadka aan kaaga tegey la joog macnaha weeyaan oo ha dhaqaaqi saasaa lagu yiri sidaasi markay dhacday weli way socotaa qisadu yah uma saara sala allahu alay wasalam nebi maxamed waa socday biljeyshi ciidankiibuu la dhaqaaqay wa acdaa liwaa'ahu lacdam ciidanka calankiisi weynaa wuxuu u dhiibay abaabakrin asidiiq wa fii icdaa'i liwaa'i calanka u dhiibidiisa liabibakr oo u dhiibay aakhira khaswatin duulaankii u dembeeyey oo lirasuuli u ahaatay khaswadaas sala alla alay wasalam taas kowdheh iyo wa takhliifi caliyin sayd cali khaliifyeelidiisa calaa ahlilbeyti ahlubeytkii nebiga guryihii iyo xaasaskii uga tegey xikmatun baa ku sugan xikmadaasoo latiifatun latiifa ah xikmadaasoo yafhamaha u fahmaya alqaari'u qofka qaariga ah kitaabka akhrinaya ee siirada yaqaan xikmad weyn abuubakarna dee inuu hadhowtii xilka nebiga uga dambaynayo calanka weynaa baa loo dhiibay ninka ku xigo uu yahay sayd calina inuu heerkaa joogo isaguna wafaraqa sala allahu alay waslm nebi ilaahay baa kala geeyey alraayaati calamadii fa acdaa wuxuu u dhiibay azubayr raayat almuhaajiriin muhaajiriin calankeeda wa usayd bin xudayrna raayat alaws walxubaab bin almundirna raayat alkhasraj walamaa mara aljeyshu ciidankii markuu soo maray bilxijri xijru ismaaciil maaha kacbada agteeda ah waa wahiya xijradani xijru diyaari hamuud weeye waa xijru hamuud walaqad kadaba asxaabu lxijri mursaliin faqaala sala اlه alay slm nebig wuxuu ku yidhi liasxaabihi laa tadkhuluu hagelinina diyaara aladiina kuwii guryahooda dalamuu dulmiga sameeyey ilaa walxaal antum baakuuna aada ooyeysaan mooyaane muxuusaa u yidhi liyushcira inuu dareensiiyo quluubahum qalbiyaashooda rahbat allahi ilahi cabsidiis wa kaana wuxuu ahaa mustacmalan mid looga caamil dhigay calىa xarasi اljeiشhi ciidanka ilaalintiisa cabaad binu bishrin ayaa ciidanka loo dhiibay inuu ilaaliyo taasna sidaas ba marka duulaankan laba nin ama saddex nin baa hal neefoo geelah ee uu ka dhaxaynay oo isla qaybsanayay laba nin ama saddex ninna hal hal xaboo timira bay isla lahaayeenoo ninba marba murmursanay mudmudsanay markii dambe gaadiidki iyo geeli baa la gowracday markaasaasay cumar wuxuu yidhi gaadiidku iyo waa naga yaraanayaa wax la raace la heli maayee nebi allow wixii raashin ay haysaan oo hambaa intay u yeedhid oo isku keenaan oo meel lagu uruuriyo ugu ducee taa ilaahay inuu u badiyo sidii baa la yeelo wixii baa ilaahay u badiyo o u barakeey waaye sidaas baa dhacday hashii nebigaa baxsatoo la waayey mid munaafiqiintaa wuxuu yidhi moxamed wuxuu dhahayaa warka samada warka ka yimaadaan hayaa oo waxyigaa hashiisina meeshay joogto ma yaqaan hashiisi meel ha ku sheego isaga cirka fog baa war iiga yimaadaay dadkii waa la dandoonaayo markaasa nabig wuxuu yidhi anigu ilaahay wuxuu i baray baan aqaan hashiina hadda meeshii joogta ilaahay waa ii sheegay toggaasay ku jidhaa rag baa aaday oo toggii baa laga soo helay taasna sidaasay ku dhacday waayo meeshaan uu leeyahay nebigu mara diyaaru hamuud biyaheeda ha cabinina la yidhi ha ka weesaysanina haddaa xataa bur iyo qoosh ka qasateen geel calfiya daadiya ha cuninin idinku midda kale qof keligii meel u bixi kara caawa ma jiro ilaa in qof la socdo mooyaane dadkii waa yeedheen ilaa laba nin baan yeelin midkood wuxuu u baxay xaaji gudasho midnagi wuxuu doonay geel buu doonto kii xaaji gudashada u baxay meeshuu fadhiistay oo u fadhiistay xaaji gudashada baa lagu ceeji kii u baxay geel raadintana dabayl baa inta timid waxay ku tuurdhay bijabaley dayi bay ka ka dejisay soo idinma dhihin qof bixi kara ma leh kii ceeqsanaa baa loo yeerayo nebigu waa u duceeyo waa wixii ceejiyey ilaahay waa ka fujiyey waaye arrimo waaweyn baa dhacay dabayl daran baa imaanaysaa la yidhi yaa nina kicin ninkii geel haysta xataa dabarka waa adkay taasna halkaasay ku dhacdo waxaa jiray marka ninkaas ciidanka wuxuu ka ahaa la yidhi ilaali intaa marka halkaa marayso wa kaana abu bakar wuxua yusallii biljeishi ciidanku tujinaya waa qayb ka mid a walamaa wasaluu ilaa tabuuka markay gaareen wa kaana ardan dhul bay ahayd laa cimaariyata miyuu idiin qoray waxaa ka fiican in la yidhaahdo laa cimaarata dhulkaasoo laa cimaarata fiiha ma haysaan wax camirnaana aan lahayn qaala rasuulu sal sl nabig wuxuu ku yidhi limucaad binu jabal yuushiku waxaa degdegaysa in daalat bika xayaatun haddii naftu kugu sii jidho oo noloshaadu dheeraato an taraa inaa aragtid maa haahunaa halkan waxa aho hadda aan camirnayn mulia isagoo la buuxiyey basaatiina beero waqad kaana sidii bayna noqotay walama staraaxal jeishu ciidankii marka xoogaa iska nastay oo meel degay laxiqahu waxaa soo haleelay abu khaytama afartii ninuu hadhay nin ka mid ah wa kaana min khabari majii'ihi imaatinkiisa warkeeda waxaa ka mid ahayd an dakhala calaa ahlihi reerihiisi inuu u galay markuu nebiga ka hadhay fii yowmin xaarin maalin kulul fa wajada imra'atayni laba xaas buu helay oo lahu isagu leeyahay fii cariishatayni laba carshaana degan oo lahumaa labada xaas kale leeyihiin oo fii bustaanin beer dhexdeed ku yaal qad rashad kullu waaxidatin gabar kastana ay rushaysay qad rashad kullu minhumaa gabar kastana iyadoo rushaysay cariishatahaa cariishkeedii meesha dee gurigii harac laga dhigay qabow biyaa lagu rushay oo wabaradad fiihaa ay qaboojisay maaan biyo biyana ay qaboojisay sida tallaagada oo kale wahayaad dacaaman cunana ay u diyaarisay wa kaana yowman buu ahaa shadiidal xarir kulayl daran falamaa nadara daalika markuu fiiriyey cariishkan iyo qabowgan iyo rushayntan iyo biyaha qabow iyo cunnada qaala wuxuu yidhi yakuunu rasuulullaahi nebi moxamed ma wuxuu ahaanayaa sal alla alay slam fi lxarri kulayl daran wa abuu khaytama oo anigaana fii dillin mayaan joogayaa hoos baaridin qabow wa maa'in biyo muhaya-in la diyaariyey iyo wamra'atin haweeney xasnaa'a qurux badan ma haadaa kani ma aha buu yidhi binnasafi cadaalad binasf cadaalad maaha uma qaala wuxuu yidhi wallaahi laa adkhulu inaanan gelayn cariishata waaxidatin gabar cariishkeed oo minkumaa labadiina ka mid a xataa alxaqa birasuulilahi nebi maxamed ilahan ka gaaro sal alay slam ka haleelo guriga fooda gelin mayo buu yidhi fahayi fahayiaa lii ii diyaariya zaadan sahay fafacalataa way sameeyeen gabdhihii sahay uma rakiba baciirahu neefkiisa geelaabuu fuula wa akhada sayfahu iyo wa rumxahu seeftii iyo warankiibuu qaatay wakharaja wuu baxay yuriidu rasuulallahi nebi maxamed isagoo raadinaya sal ly slam fasaadafahu nebigu wuxuu ku gaaray xiina nazala bitabuuka nebigu markuu tabuuka degey ayuu halkaa ku gaaray markuu soo socday markii la arkay qof soo socda waa isagii nebigu lahaa kun abaakhaysama abaakhaysama noqo idan wallaa abaakhaysama noqo markaasuu markuu yimid waaba isagii waaye nin kalena sidaas kaleo nebiga uga daba tegayoo neefkii geelahaabaa inta u socon waayey alaabtii kala degay oo isagoo alaabtii dhabarka ku qaatay ayuu orod isku sii daayay oo nebiga halkaa ugu tegay calayhi salatu wasalaam markaasuu nebi yidhi kun abaadarin markuu markaasuu abaadar buu noqday abaadar allahu raxmaan la yidhi keligii isagoo abuu soconayaa keligii isagoo abuu dhimanayaa keligii baa la soo saari doonaa xadiidu alxaakim u saxaaxow u wafaqahu dahabiy sidii baana dhacday wufuuddu saaxiibi ayla ayla saaxiibkeed wufuuddiisi wey haadaa ifham haadaa kaa hore fahan walam yara sala allahu calayh wasalam nebi moxamed bitabuuka meeshii tabuuka haddou gaaray kuma arag jeyshan wax ciidana kamaa kaana soo ahaa qad samica mid maqlay awal muxuu nebigu maqlay meesha ciidan baa jooga oo isku urursaday soo ma ahayn haddii meeshii la tegay ciidan waa la waay fa aqaama hunaaka halkaasuu nebigu ku nagaaday ayaaman maalmo maalmahaasoo jaa-ahu fii ahnaa'iha dhexdeeda ee u yimid nebiga waxaa u yimid yuuxanna nin la yidhaahdo waa nin magacii ninkaasaa u yimid saaxiibu ayla wey waa ninka ayla xukuma wasa iyo iyo wa saaxibatu hu waxaa la saaxiibtay ahlu jarbaa'a wa ahlu adruxa wa ahlu maynaa intaasoo meelood dadkoodiina waa la socday fasaalaxa nebigu wuxuu la sulxtamay yuuxanna buu la heshiiyey fasaalaxa maya yuuxanna wuxuu la heshiiyey rasuulallaahi nebi maxamed sala allah alay slm calaa icdaa'i ljizyati wuxuu yidhi anigu xoolo gabaraa baan bixinaya walam yuslim mana islaamin wa kataba lahu rasuulu nebigu ninkaa wuxuu u qoray kitaaban warqad haadihi suuratu waana kan kitaabkii soo u qornaa adaa lagu sheegaya sidoo u qornaa waa sidaan weeyaan yuxannatu iyo yuxanna binu ru'ba meliku ayla ayla boqorkeedu ah nimankii reer ruumna markay maqleen nebi maxamed baa soo socda bay kala carareen saasaa looga waayay meesha wax ciidana warqaddii waata kitaabu saaxibi ayla bismi illaahi araxmaani araxiim haadaa amanatun ammaan yeelid weeye min allaahi ka socota wa muxamedin ka socota muxamedka annabiyi rasuulilaahi ahaa liyuuxanna u socota iyo wa ahli ayla sufuunihim ka bedel iyo addoonyahooda iyo wa sayaaratihim kuwooda safarayda ah fi lbari iyo iyo fi lbari iyo walbaxri bad iyo beriba ammaan bayay loo qoray lahum waxaa u sugnaaday dadkaas dimatullaahi dimada ilaahay iyo wa muxamedin annabiyi nebiga ahaa dimadiis waman kaana macahum qofkii macooda ahaaday oo min ahli shaam iyo wa ahlilyaman iyo wa ahlilbaxri dadkaa ka midana waa la mid marka lahum iyaga iyo waman waliman kaana macahum baa iska leh ammaan yeeliddaas faman xadaa qofkii soo darisiiyey oo minhum iyaga ka mida xadaan waxaan lagu heshiina soo darisiina fainahu laa yajuuzu buu idiin qoray meeshaas laa yaxuulu bay ku fiicanta laa yaxuulu waay laa yaxuulu ma teedayo maalahu maalkiisa duuna nafsihi naftiisa sukadeeda wa inahu maalkaas ladiibatun se ladayibatun bay idin qor diib iyo wanaag iyo xalaalba u yahay liman aqadahu qofkii qaato oo minanaasi dadka ka mid a saas buu u yahay xalaal buu u yahay qofkii qaata waaya wa inahu shaaniga laa yaxilu xalaal maaha an yumnacuu in loo diido maa-an biyo oo yariduunahu ay ku aroorayaan meel hadday biyo uga aroorayaan looma diidi karo walaa dariiqan waddo oo yuriiduuna ay doonayaan inay maraan oo min barin aw baxrin bad iyo biri ahna looma diidi karo kitaabu ahli adruxa wajarbaa'a warqaddii loo qoray wey wa kataba wuxuu u qoray nebigu liahli adrux iyo wajarbaa kitaaban suuratu muqaabkiisana waa kan bismi illaahi raxmaan raxiim haadaa kitaabu min muxamedin buu ka socdaa annabiy liahli adrux baa ku socdaa iyo wajarbaa inahum aaminuuna aaminiin weeye waa nabad waa we- ammaan weeye aamin weeye biammaan illaahi ilaahay ammaankiisa iyo wa ammaani moxamed wa ina calayhim dushoodana waxaa ahaadoo laga qaadayaa miata diinaarin boqol diinaar fii kulli rajabin bil kastoo sabuuxa sabuux rajab bil kasta oo rajab ah boqolkaasaa laga qaadaya dirham diinaar waafiyatan xaalay taam tahay boqol ku dhammaystiran yihiin dayibatan wanaagsanta wallaahu ilaahina kafiilun midu kafaalo qaaday weeye binnusxi naseexo iyo walixsaani samafal lilmuslimiina dadka muslimiinta wasaalaxa ahlu miinaa'a wasaalaxa nebigu wuxuu kula heshiiyey ahla miinaa calaa rubuci himaariha miraheeda afar meeloodoo meel baa iska bixinaysaan bale uma ina rasuula nebi moxamed sala allahu calay wasalam istashaara asxaabahu ou la showray waxaa la joogaa tabuuka fii mujaawarati fii mujaawasati tabuuka tabuuka inuu nebigu usii dhaafo ilaa maa huwa abcadu minha wax kasii fogaan badan gudaha sii galo oo reer shaam iyo oo min min diyaari shaam waata iyo inuu iska daayo tala ka bixiy faqaala lahu cumar baa yidhi in kunta haddaad tahay qad umirta mid la amray bisayri socod fasir soco ha ku raacaynaaye faqaala sal alla alay sl nabig wuxuu yidhi low kuntu haddaan ahay umirtu mid lay amray bisayri socod lam astashir maba sharu dalbeen kulamaba tashadeen haddii amarku xagga rabbi ka yimid talaba meesha ma timaadeen faqaala wuxuu yidhi yaa rasuulalahi marka haddaysan xaggaas ka imaan ina liruumin reer ruum waxa u ahaaday jumuucan kaiiratan ciidamo tiro badan walaysa bishaami shaamna ma ahaanin axadun oo min ahlilislaami dad muslimana inama nooma joogaan meesha waqad danow danownaa waana ku soo dhowaanay waqad afzacahum nimanka waxaa argagax geliyey dunuwuka soo dhowaanshaha ku soo dhowaatay xuduudkooda falow rajacnaa haddaan iska noqonno bay yihi say cumar fii haadii sanati sanadkan xataa naraa bal ilaa aan ka aragna si wax isku bedelaan ow yuxditha allaahu amra ilaa ilaahay ka soo darisiinaya arrin kale fatabica sal alla alay slm nebigu wuxuu raacay mashwuratahu taladii sayd cumar wa amara nebigu wuxuu amray bilqufuuli gadaal u noqod farajaca aljeysh ciidanka wuxuu u noqday ila almadiina ayuu u noqday masjidu diraar masaajidkii masaajidka dhibta ahaa walamaa kaana nebigu markuu ahaaday calaa maqrabatin u dhowaansho minhaa ay ilmadiina madiine markuu nebigu u dhow yahay balaqahu waxaa soo gaaray khabaru masjidi diraar intuu maqnaabay ka gaarsiiyeen masaajidka la yidhaha masjidu diraar warkiisa ayaa nebiga soo gaaray calayhi salatu wasalaam nin la dhihi jiray masaajidka abaa caamir arraahib markii dambe alfaasiq baa nebigu ugu bedelay arraahib booskan ninkaasaa hawsha watay oo nebiga col la ahaa ninkaas ciidamaan keensanaya waxaan rabaa buu yidhi meel saldhigoo laga duulo oo aan ku gaban karno inaad iisi diyaarisaan una ekaysiisaan meel masaajidka khayr ah inay tahay meeshu wuxuu rabaa inuu nebiga iyo saxaabada kaga soo duulo masaajidkana wuxuu rabaa in nebiga iyo intuu yimaadaan la yihahdo waa waa furnay masaajidka waa waa inoo furan yahay nebigii baa ku tukaday wakaas saasuu raadinaya waxaa ku dhaca halkaan fiiri ilaa qur-aanka baa ka sheekeeyey soo ma markaasaa wahuwa kaasi masjidun weeyo asasahu waxaa asaasay dhagax dhigay oo dhisay jamaacatun oo min almunaafiqiin maxay u dhagax dhigeen mucaaradatan ka horimaa darteed limasjidi qubaa masaajidkii quba oo nebigu dhisay markuu madiine soo gelayey bay rabaa inay kaga hor yimaadaan liyufariquu inay kala geeyaan jamaacat almuslimiin oo qolan halkaan tagto qola xagga tagto dadka kala geegeeyaan wa jaa'a jamaacatu minhum koox baa waxay u tageen ila rasuuli munaafiqiina aalibiina minhu xaalay nabiga ka dalbanayaan an yusalliya inuu ugu tukado lahum iyaga fiihi masaajidka masaajid baan dhisay kaale noogu tuko nebi allow dantay u dhiseen way qarinayaan fasa'alahum nebigu wuxuu weydiiyey can sababi binaa'ihi dhis dhisidiisa sababkeeda ujeedka loo dhisay waa maxay faxalafuu bilaahi ilaahay bay ku dhaarteen in aradnaa ila alxusnaa wanaag waxaan ahayn inaana u jeedin wallaahu yashhadu inahum lakaadibuun beenaalayaal inay yihiin alla waa ogyahy fa amara sala alla alay slm nebigu wuxuu amray jamaacatan oo min asxaabihi liyandaliquu inay aadaan ilayhi masaajidka wayahdimuuhu ay dumiyaan fafacaluu way sameeyeen dhulkay la soo simeen rag baa loo diray ragga iyaga ah ayaa soo dumiyey laba nin oo maalik binu dukshum iyo macni bnu cadiyin ayaa ka mid ahaa labadaa nin baa loo diray deedna maxaa dhacay haadaa buu yidhi ifham haadaa taa fahm walama sta walama istaqara sala allah alay slm nabi ilaahi bilmadiinati markuu ku sugnaaday oo gaaray jaa-ahu waxaa u yimid nabiga jamaacaatun oo min aladiina kuwii ka mid a takhallafuu ka gadaal maray yactadiruuna iyagoo cududaaran iyo kadiban been dadkii dagaalka ka haray cududaar bay nabiga kala hor yimaadeen faqabila minhum waa ka yeelay calaaniyatahum buu ka aqbalay daahirkooda wa wakala damaa'irahum damaa'irtooda iyo hoostoodana wuxuu u wakaashay ilallaahi wastakfara lahum waana u istikfaar dalbe allaha idin dambi dhaafooyir xadiidu alaaati aladiina kuwaasoo khullifuu saddexdii nin warkoodii weeye kuwaasoo la gadaalmariyey gadaalmarintu waa maxay gadaalmarintii dagaalka ma aha toobadke toobad aqbalkoodii baa la gadaalmariyey mar dambe baa laga toobad aqbalay konton beri ka bacdi wa jaaءa waxaa yimid kacbu bnu maalik alkhasraji wa muraaratu bnu rabiica walhilaalu bnu umaya labada dambe alawsiyaani reer aws muqiriina iyagoo qiranaya bidunuubihim dembiyaashoodii falamaa dakhala calayhi markuu nebiga usoo galay kacab tabasama nabigu waa dhool biray tabasuma alqadabi caro dhool birkeed qof caraysan ilka dhalaalintii oo kale wa qaala wuxuu yidhi nebigu maa khallafaka maxaa kaa reebay dagaalka faqaala wuxuu yidhi yaa rasuula allah low jalasu haddaan fadhiisan lahaa cinda hayrika cid aan adiga ahayn agteed maanta oo min ahli dunyaa dadka kaleo madaxda adduunkaa la ra'aytu waxaan ra'yeyn lahaa an sa akhruju inaan kaga bixi karo min sakhadihi caradiisa bicudurin cududaar nin kastoo kaleoo madaxa maanta cududaar iga aqbalo inaan kaga bixi karo baan aaminsana maxaa yeelay walaqad uutiitu waxaa la isiiyey jadalan dood iyo aftahnimo ayaa ilaahay siiyey walaakina wallaahi laqad calimtu waxaan ogaaday lain xadadtuka alyooma maanta haddaan adiga kuu sheego xadiida kadibin war beena tardaa bihi aad iiga raali noqonayso canii xaggayga la yuushikana allahu ilaahay inuu u degdegayo an yasqada calaya ilaahay inuu ii caroodo dusheeda fiihi warkaa waay walain xadadtuka haddaan kuu warramo hadda maanta xadiida sidqin war run ah kaasoo taqdab calaya aad iigu caroonaysay fiihi dhexdiisa oo aan dhaho cududaar melihi dagaalkiina waa ka haray inii la arju waxaan rajaynayaa fiihi warkaa dhexdiisa cafu wallaahi ilaahay cafigiis ilaahay inuu icafiyo ayaan rajaynaya wallaahi waa xadiidka u dheer aw adwal xadiiin fii saxiixi muslim baa la yihahda saxiix muslimka xadiidka u dheer oo ku yaalla waa xadiidkan waxyaale waxaa jira la yidhaahdo waxaas xadiidka u gaaban saxiix muslimka waa kaas xadiidka u dheer kaas weeye sanadka u gaaban kaa weeye sanadka u dheer kaa weeye baa jira oo culumtaa la xiriira wuxuu yidhi kacab wallaahi maa kaana lii iima ahan min cudurin cududaar faqaala sala allahu alay slm nabig wuxu yhi ama haadaa ninkaan faqad sadaqa run buu sheegay faqum istaag xataa yaqdiya allah ilaa ilaahay ka xukumaya fiika dhexdaada wa qaala saaxibaahu labadii ninoo saaxiibadiisaana waxay ku hadleen midla qowlihi isagu wuxuu yidhi oo kale faqaala lahumaa nebiguna wuxuu ku yidhi kamaa qaala likacab kacabse u yidhi kaca idinkuna ilaa ilaahay ka xukumayo wanahal muslimiina nebigu muslimiinta wuxuu u diiday can kalaamihim saddexdaa nin in lala hadlo fajtanabahumunnaasu dadkii baa ka dheeraaday raggaas wa amarahum wuxuu nebigu amray an yactasiluu raggaan inay ka dheeraadaan nisaa'ahum dumarkooda wasta'danat waxay way idan dalabtay zawju hilaal binu umaya fii khidmati zawjiha ninkeeda inay u khidmayso liannahu shaykhun buu ah nin duqa daa'icun dayacmaya laysa lahu khaadimu khaadim aan lahayn weesada iyo ma u adadeegi karaa way ka codsatay nebiga idan fa adina laha nebigu waa u idnay waa u ogolaaday walam yazaaluu kama zuulin raggan kadaalika sidaa inay yihiin xataa daaqad calayhim alardu ilaa ardadii kaga ciriiryantay bimaa raxubad wuscigeeda lala qabo wa daaqad calayhim anfusuhum naftoodiina ay ka ciriiryantay wadannu ay maleeyeen anlaa malja'a min allaahi ay macnaha yaqiiniyeen maga badbaada inaysan jirin ilaa ilayhi ilaahay xaggiisa mooyaane uma taaba calayhim ilaahay waa ka toobad aqbalay fa arsala lahum sala allahu calayh wasalam nebigu wuxuu u diray man buu u diray yubashiruhum ugu bishaareeya bi haadihi anicmati alkubraa nicmadaa weyn waa laga toobad aqbale ha loo sheego yidhi rag buu u diray fatalaqaahum unnaasu raggii saddexda ahaa dad baa la kulmay afwaajan afwaajan guuto guuto guuto guuto ama jamaaca jamaaco yuhani'uunahum iyagoo u tahniyadaynaya bitowbati illaahi ilaahay ka toobad aqbalidiisa uu ka toobad aqbalo falamaa dakhala kacab marku galay almasjida talaqaahu rasuul lahi nebi maxamed baa la kulmay sal alla alay slam masruuran xaal yahay nebigu mid la farax geliyey faqaala wuxuu yidhi nebigu abshir yaa kacab bishaarayso bikhayri yowmin maalinkan u khayr badan oo yamura calayka dushaada kusoo mara mundu waladadka ummuka hooyadaa ku dhashay laga soo bilaabo faqaala kacab wuxuu yidhi yaa rasuula allah min cindika yaa rasuulallaahi bishaaradaas ma xaggaaday ka timid am min cindillaahi mise xag rabbi faqaala nebi wuxuu yidhi bal min cindillaahi xag rabbi weye faqaala kacab wuxuu yidhi yaa rasuulallah inna min towbatii toobadkeenkayga waxaa ka mid ah an ankhalica inaan iskaga siimo min maali xoolahayga sadaqatan xaalu sadaqo maalkaas u yahay lilaahi iyo warasuuli xoolahayga waa sadaqaynaya mar haddii ilahay ga toobad aqbal faqaala sala alla alay sl nebig wuxuu yidhi amsik hayso calayka dushaada bacda maalik war hayse cayrayne xoolaha qaar lahal fa huwa kaasaa khayru laka kuu fiican inaa qaar la hadhida uma qara'a wuxuu akhriyey sala alla alay slm nebigu al aayaat aayadaha allatii fiihaa aayadahaasoo dhexdooda ay tahay towbatu ninkan towbadiisa huwa ninkan iyo wa saaxibaahu labadiisa saaxiib oo fii suurati towba ku jira aayadahaas wacala alaaثati aladiina khullifuu xataa idaa daaqat calayhim alardu bima raxubat wadaaqat calayhim anfusuhum wadannuu an laa malja'a min allahi ilaa ilayh uma taaba calayhim liyatuubuu in allaha huwa atawaabu raxiim wufuudu haqiifin reer haqiif wufuuddoodii wey wa caqiba maqdamihi sala allahu calayh wasalam nebiga geliddiisii min tabuuka uu ka soo galay ciribteedii wafada calayhi waxaa u soo wafdiyeeyey wafdu haqiif meeshaa waa wafd waqdu wuu idiin qorayaa qaar dadka wafdu weeyaan hadday idinka khalday saxda wafdu haqiif baa nebiga u yimid wa kaana min khabarihim warkooda waxaa ka mid ahaa annahu lama insarafa rasuulullaahi sala allahu calay wasalam nebigu markuu ka tegey min muxaasaratin go'doomintoodii reer haqiif la go'doomiyey tabica aharahu raadkiisa waxaa soo raacay nebiga raadkiisa curwatu bnu mascuud athaqafi xataa adrakahu ilaa uu soo haleelay ninkaasi nebiga u yimid qabla an yasila almadiina intaan nebigu madiine gelin oo soo gaarin fa aslama ninkaasi waa islaamay ninkaasi waa islaamay wasa'ala wuxuu sa'alahu nebigu wuxuu ka codsaday an yarjica ilaa qowmihi qoladiisa inuu u noqdo oo yadcuuhum ugu yeero ila lislaami gadaal aan u noqdo islaamnimada aan ugu yeero faqaala lahu nebigu wuxuu ku yidhi innahum nimanku qaatiluka war waa ku dilayaa nimanku ha aadi faqaala wuxuu yidhi yaa rasuulallah ana aniga axabu la kalgacal badan yahay ilayhim iyaga xaggooda min abkaarihim abkaartooda min abkaarihim curadka waxa weye abkaar waxaa loo isticmaalaa qofka ugu hor dhashay ilmaha curadka ah curadyadooda anay iga jecel yihiin buu yidhi waxay ii dilayaan haye faqaraja ilaa qowmi qoomkiisiba u baxa yadcuu yarjuu isagoo ka rajeynaya minhum daacatu inay adeecaan maxaa yeelay waa limartabatii ninkaa martabadiisa fiihim dhexdooda uu ku lahaa liannahu kaana wuxuu ahaa fiihim dhexdooda muxababan mid la jecel yahay mudaacan la adeeco falamaa jaa'a daa'ifa daa'if iyo qabiilkiisa markuu u tegey wa adhara lahum uu u muujiyey maa jaa'a bihi wuxuu la yimid oo diin iyo towxiida ramowhu binabli leeb bay ku ganeen faqtaluuhu waa dileen lan nebigaa yidhi war nimanka waa ku dilaya wa bacda shahrin bil ka bacdi min maqtalihi diliddiisii i'tamaruu way shireen ama way tashadeen fii maa beynahum dhexdooda wixii aabay ka tashadeen reer haqiif wa ra-ow waxay ra'yeeyeen annahu laa daaqata wax awooda annahu shaniya laa daaqata lahum awood inaysan u hayn bixarbi man duul la dagaalankii xowlahum dhinacyadooda min alcarabi carab nebigay raacday lamana wada dagaali karno awood uma hayno fa ajmacuu amrahum amarkoodii waxay ku ururiyeen ku ijmaaceen oo isku raaceen calaa an yursiluu lirasuulillaahi nebi maxamed inay u diraan sala allahu alay wasalam rajulan oo minhum ka mid ah ninkaasoo yukallimhu nebiga la soo hadla wa dalabuu waxay ka dalbeen min cabdi yaaliil binu camar nin la dhihi jiray yaaliil binu camar oo wejiil ku lahaa an yakuuna daalika rajul ninkaa inuu isaga noqdo ninkaasaan diraynaabay dheh ninkii waa loo sheego war waxaa la yidhi orod halkaa noo aad fa abaa waa diida keligay aadimaya bidhi wuxuu ka baqayaa sida curwo ay u dileen oo kale in loo dilo wa qaala wuxuu yidhi lastu faacilan ma samaynayo xataa tursiluu maciya ilaa ay macayga ku soo dadhaan oo didhaan rijaalan rag fa bacasuu macahu maciisa waxay direen khamsatan oo min ashraafihim shan oday oo ahlu sharaf fakharajuu way bixeen raggaasi mutawajihiina ilalmadiina iyagoo madiine wejiga saaray walamaa qaabaluu rasuula allahi sala allah alay slm nebi maxamed markay qaabileen daraba lahum nebigu wuxuu u taagay oo u dhisay qubatan waa weli rag islaamay maaha fii naaxiyati اlmasjidi masaajidka dhinaciisa oo qubada uga dhis liyasmacuu lqur'aana say qur'aanka u maqlaan wayarow naasa dadka u arkaan idaa salluu dadku markay tukanayaan wa kaanuu waxay ahaayeen yaqduuna nimankan kuwa soo jarmaada lirasuulillaahi nebi moxamed sal alla alay slam kula yowmin maalin kasta wayukhallifuuna fii rixaanihim alaabtoodana waxay uga soo tegi jireen asqarahum ninka ugu yarin sinan xagga da'da cuhmaan bin abilcas ninkaasaa looga soo tegi jiray waa nin islaami doono oo sharaf badane oo markii dambe daa'if loo dhiibay abubakar iyo cumar xataa la shaqeey waddamo dhan baa loo dhibay cumaan iyo baxrayn ninkaasaa ugu yaraa alaabta noola sii joog annagaa tegayne fa kaana wuxuu ahaa idaa rajacuu markay odayaasha soo noqdaan dahaba kii tagay lilnebiyi nebigu aadi jiray si hoose wastaqra'ahu lqur'aana qur'aan buu ka akhris dalbi jiray nebi allow qur'aani bar waidaa ra'awhu markay arkaan waidaa ra'aahu markuu arko nebiga ninkaani naa'iman xaal yahay mid hurda nebiga iyo hurda hadduu u yimaado istaqra'a abaabakar buu ka akhris dalbi jiray abuubakar oo qur'aani bar xataa xafida shay-an kaiiran wax badan oo min alqur'aan ilaa uu ka xafiday suurat lbaqara ka mid ahay wahuwa huwa yaktumu daalika arrinka iimaankiisa iyo rumayntiisa iyo qur-aanka u barto wuu ka qarin jiray can asxaabihi odayaashii la socday uma sheegi jirin uma aslama alqowmu qoomkii odayaashii waa islaameen wa dalabuu waxay dalbadeen an yucayina lahum inuu u nebigu u magacaabo man ya-umuhum qof imaam u noqonaya nebi allah yaa imaam noo noqonaya faamara wuxuu uga madax dhigay calayhim dushooda cuhmaan bin abilcaas ilaa saa qur-aan bartay inta iyagu shirarka ku jireen ayb waa limaa ra'ahu nebigu wuxuu saxaabigaa ku arkay min xirsihi ku dadaalkiisa cala alislaami uu ku dadaalayo iyo wa qira'ati alqur'aani qur-aanka akhriskiisa ah iyo wa tacalumi diini diinka barashadeeda ah kitaaba ahli daa'if reer daa'if kitaabkii loo qoray weeye uma kataba lahum nebigu wuxuu u qoray kitaaban min jumlatihi kitaabka jumladiisa waxaa ka mid ahaa bismi illaahi araxmaani araxiim min muxamed buu ka socdaa annabiy aha rasuulillaahi ila almu'miniina buu u socdaa ina cidaahu cidaa wejin toga weji la yidhaahdo geedihiis geed yar iyo geed weynba iyo wasaydahu ugaarta joogto xaraam waa xaraam lama taaban karo waa aagay deganaayeen laa yucdadu shajaru geedihiisa lama gooyo lama rujiyo wey waman wujida qofkii la helay yafcalu isagoo samaynaya shay-an shay oo min daalika ka mid a fa inahu kaa yuujiladu waa la jeedlin wa tunsacu hiyaabahu dharkana waa lagala baxaya qofkii la arko isagoo geedaha jiray uma sa'aluu rasuulallahi nebi maxamed waxay weydiiseen sal alla alay slam an yu-ajila inuu nebigu muddo u muddeeyo hadma sanamihim sanamkooda dumintiisa shahran bil sanamka bilha loo kaashay dhehen yaan la taaban maxaa yeelay xataa yadkhula alislaamu islaamku ilaahu ka gelayo fii quluubi lqowmi qoomka qalbiyadooda oo walaa yartaaca sufahaau sufahaaduna saysan u argagixin sufahadaasoo min annasaa'i dumar ah min hadmihi dumintiis yaysan dadku haddiiba ka nixine fa radiya bidaalika sal l sl nebi ilaa arrinkaas raalli ka noqdo raalli kama noqon baa la leeyahy meeshaas radiyadaas raalli buu ka noqdaydaa la sheegayo waxaa la leeyahay raalli kama noqon nebigu calayhi salatu wasalaam ee maxaaba dhacayba waxay dhaheen shuruuddooda waxaa ka mid ahayd saddex sano sanamka noo dah nebi waa diiday sanad noo dah waa diiday bil noo dah waa diiday dee waaba diiday see raalli uga noqdo waxay dhaheen waa islaamaynaa laakiin salaadda ha nalaka daayey salaadda naga daayey annaga ha nalaka daayey shardigaas sanamkana yaan la jejebin ama waxay dhaheen may sanamka yaana hanaw gacnahayaga ku jejebin wuxuu yidhi sanamka inaad gacnihiisa ku jejebisaan gacnihina ku jejebisaan waa idinka dayna dad kalaanu haynaa amaa salaadda falaa khayra fii diinin laa salaata fiih diin aan salaad la tukanayn khayrba ma leh waayo sheekooyin noocaasaa jiray marka marka wuu ka raali noqday waxaa la yidhi kama raali noqon waa laga diiday arrinkaas ku soco marka waaye walamaa akhrajuu min cindihi nebiga agtiisa markay ka baxeen qaala lahum ra-iisuhum kii madaxda u ahaa wuxuu yidhi anaa aclamukum odayaashii iyo dadkii islaamay oo nebiga ka tego reer haqiifo socday ninkii madaxda ahaa wuxuu yidhi ana aclamukum anaa idinku badiya bihaqiifin qabiilka aan u soconoo reer haqiif anaa idinku badiya uktumuu qariya canhum iyaga ka qariya biislaamikum in islaamnimada aan islaamnay ka qariya waqawifuuhum ku cabsigeliya alxarba walqitaala dagaal iyo duulaan ku cabsigeliya waaqbiruuhum waxaa u sheegtaan ana muxamadan dalaba inuu ka dalbaday raggeenaan umuuran arrimo cadiimatan waaweyn abaynahaa calihi aanu ku dul diidnay maxamed waa u tagnay arrimo buu naga dalbaday arrimihii waa soo diidnay sa'alnaa waxaan sa'alanaa wuxuu naga codsaday nebigu an nahdima daaqiyata sanabka daaqiyada inaan dumino wa an natruka zinaa zinada inaan ka tagno wa shurba alkhamri khamrada cabiddeeda inaan iska dayno wa ribaa ribada inaan iska dayno arrimahaasoo naga cabsaday marka qabiilka ma waxaasaynu yeeli karnaa baynu dhahaynaa qabiilka marka hore waa waa loo dulmaraya falamaa xalluu bilaadahum markay magaalooyinkooda galeen jaaءathum haqiifun reer haqiif baa raggii wafdiga ahaa u yimaadeen faqaala alwafdu waxay dhaheen ji'naa rajulan nin baan annagu u tagno fadan kakan qaliidan adag qad dahara bisayfi seef kaga adkaaday seef ku ku adkaaday dahara ku muuqday bisayf wadaana naasu lahu dadkiina ay hoos yimaadeen oo dadkii ay wada hoos yimaadeen facarada calaynaa wuxuu noo dul soo bandhigay umuuran shadiidata arrimo waaweyn wadakaruu waxay sheegeen maa taqadama wixii hadda soo hormaray oo zinadii iyo khamradii iyo ribadii iyo waxa faqaaluu waxay dhaheen wallaahi laa nu laa nudiicuhu abadan reer haqiif waxay dhaheen wallaahi inaana ninkaas weligayaa adeecayn faqaala lahum wuxuu ku yidhi aslixuu hadda hadda faqaaluu waxay dhaheen wafdigii lahum reer haqiifkii badnaa waxay ku dhaheen waa niman islaamay raggaanay ka qarinayaan aslixuu hadda samaysa silaaxakum hubkiina samaysa warummuu yaa dayactirta xisnakum difaaciina wastacidduu lilqitaali dagaalna u diyaargarooba faajaabuu way ka yeeleen wastamaruu calaa daalika arrinkaasay daa'imeen diyaargarowga yowmayni ow alaaatin laba maalmood ama saddex maalmood uma alqa allahu ilaahay baa ku tuuray arrucba argagax fii quluubihim qalbiyaashooda faqaaluu waxay dhaheen qabiilkii badnaa wallaahi maa lanaa nooma ahan bixarbihi maxamed la dagaalankiisa min daaqatin awood irjicuu ileyhi orda ku noqda ninkaa ka timaadeenoo wa acduuhu siiyo ka yeela maa sa'ala wuxuu idinka codsaday haddii meel la duminayay dad wax kale idinka codsaday shuruudihiisoo dhan ka yeela faqaala lwafdu markaasaa wafdiga waxay dhaheen qad qaadaynaahu awal baanu la soo heshiinay idinkaa idinka qarinaynay wa aslamnaahnana waa soo islaam faqaaluu waxay dhaheen kuwii shacabkaa lima katabtum lima katamtum calaynaa daalika maxaa nooga qariseen waxaas qaaluu waxay dhaheen waxaan idinka qarinay xataa tadhaba ilaa ay idinka tegayso cankum xaggeena nakhwatu shaydaani shaydaanka santaagis iyo kibirkiis iyo qabyaaladiis fa aslamuu markaasay wada islaameen qoladii noocaan ahaa saasay ku islaameen sidaas ayay ku islaameen nimankii iyaga ah tanna maxayt hadbun laat laatadu intiisi wey walamaa balaqa rasuul lahi sal sl nebi maxamed markii soo gaadhay islaamu haqiif reer haqiif inay islaameen arsala abaa sufyaan iyo walmuqiiratu bnu shucba athaqafi buu u diray lihadmi laat laata in la dumiyo oo sanam ah sanamu haqiif weeyaan reer haqiif sanamkooda bidaa'if ugu ooli jira fatawajahuu way u jihayseen raggaani way aadeen wahadamuuhu way soo dumiyeen xataa sawowhu bilardi ilaa ay dhulka kala simeen low tusawaa bihim اlard walaa yaktumuuna allaha xadiiثa ya dhulkay la soo simeen weliba waxaa jiray ninkan la yidhaahdo muqiira nin wuxuu ahaa dadka ka maadeeyey waa idinka qoslinayaa yidhi sanamkiibuu faas ku dhuftay markaasuu wuxuu iska dhigay inuu nin dhutinayo oo wax gaareen uu yahay wuu u dhuti saa dadkii meesha joogay baa hal mar qayliyey waxay dhaheen muqiire waa sanamkii baa inkaaray waxaasay dhaheen wallahi weligii sanamkaan la jebin karin bay dhehen muqiire waa soo bado wuxuu yidhi allah ilaahay idin xumeeyi reer haqiif war waxaan dhagaxaan iyo dhoobadan miya aniga ii sheegaysa markaasuu si qumanu dumiy oo baabbaha ka dhigay iskaba soo raac xaju abi bakrin abi bakr xajkiisi weeye wa fii ukhriyaati ukhra ya'ti dilqacda bisha dilqacda la yihahda gebagabadeedii arsala sala allahu alay slam nebi ilaahi wuxuu diray abaabakar liya- liyaxuja binnaas dadka inuu xajisiiyo fakharaja fii alaai miati rajulin saddex boqoloo nin buu min almadiina kala baxay wa macahu waxaa maciisaha alhadyu hadyi cishruuna badana labaatan neef oo geela ah ahdaaha rasuul lah sal l slam nebi maxamed u diray u hadiyeeyey wasaaqa abubakr khamsa badanaatin shan buu soo kaxeeyey walamaa saafara nazala calaa rasuuli lahi sal l slam marka uu safrayna wuxuu ku soo degay nebi maxamed awaaila may walamaa safara marku safray nazala calaa rasuulillaahi waxaa ku soo degay sal lla alay slam awaa'ilu suurati tawba soo degay suuratu tawba bilowgeeda fa arsala bihaa caliyan sayid cali buu nebigu la diray aayadihii liyuballiqaha annaas dadka inuu gaarsiiyo fii yowmi alxaji alakbar maalinta weyn oo xajka ciidda wa qaala wuxuu yidhi laa yuballiqu canii aniga xaggayga iga gaarsiin maayo ilaa rajulun oo mina aniga iga mida mooyaane falaxiqa abaabakar buu fi dariiqi ugu tegey faqaala sidiiq wuxuu yidhi hal istacmalaka rasuulullahi nebi maxamedu miyaa kaa soo shaqaala dhigay cala alxaji maanaa ibedelaysaayoo nebigaa ku yidhi shaqada ka qabo qaala wuxuu yidhi laa may walaakina bacadanii waa isoo diray an aqra'a inaan akhriyo ow an ow atluwa inaan akhriyo baraa'atan cala annaas beri noqoshadii dadka kuwii muddada lahaa kuwii ma garanaysaa falama ijtamacuu bimina mina markii la iskugu yimid yooma naxri qara'a calayhim wuxuu ku dul akhriyey caliyun sayd cali alaaa cashrata aayatan saddex iyo toban aayadood oo min awali suurati tooba kuwaasoo tatadamanu dimnisanaysa oo keensanaysa nabda alcuhuudi ballamadii oo dhan in la tuuray lijamiici almushrikiina gaalo oo dhan alladiina gaaladaasoo lam yuwafuu aan oofin cuhuudahum ballamadooda gaalo kastoo ballanta ka baxday ballankoodii ma jiro iyo wa ihmaalahum in la sugayo arbacata ashhurin afar bilood yasiixuuna fiihaa ardada ay ay afar yasiixuuna ay soconayaan fiihaa afarta bilood fil ardi dhulka kayfa shaaw say doonaan iyo meeshay doonaan ay marayaan i- iyo wa itmaama cahdilmushrikiin gaalada ballankooda in la dhammaystirayo alladiina gaaladaaso lam yudaahiruu cala almuslimiina muslimiinta aan cid kale ku gacan siin walam yaqduruu aan ku ballan burin bihim iyaga ilaa muddatihim ilaa muddadoodii awal heshiiska lala galay uma naadaa waa dhawaaqay laa yaxuju ma xajinayo bacda alcaami sanadkan ka bacdi mushrikun gaal walaa yaduufu bilbeytina ma dawaafayo curyaanun mid qaawan awal dharkay iska tuumin jireen wakaana caliyun yusallii fii hada safar sayid cali safarkaas waa tukan jiray waraa'a abibakr abibakar gadaashiisa buu ku xiran jiray abubakar baa meesha madaxa waaya wafaatu ibnu ubay ninkii ina ubayi ahaa dhimashadiisi wey wa fii dilqacda maanta waxaa dhintay cabdullaahi binu ubay ayaa dhintay bishii dilqacda la dhihi jiray dee haddou dhintayna maxaa dhacay waqad sallaa calayhi rasuulullaahi nebi maxamed baa ku tukaday dushiisa salaatan oo lam yudil uusan dheerayn midlahaa iyadoo kale washayaca janaasatahu janaasadiisana nebigu waa waa sagooti waa diyaariyey xataa waqafa ilaahu nebigu soo istaagay calaa qabrihi qabrigii ninkaa la dhigay wa inamaa facala dalika nebigu sidaa wuxuu u sameeyey tadyiiban diibyeelid saafiyeelid liqalbi waladihi wiilkiisa qalbigiisa cabdullaahi bin cabdillaahi wiilkiisana nebigu cabdullahi ibn ubaxsh waa saxaabi kana waa munaafiq wa taaliifan soo dumid liquluubil khasraj reer khasraj qalbigooda in la soo dumo waa limakaanati cabdillaahi bin ubay kaa munaafiqa ah darajada uu ku lahaa fiihim dhexdood haddii la arko xataa odaygooda in la maamuuso hadda dhimaye dee hadhow diintii soo gelaya helba xataa janaasadii waa yimid bay dhahayeen ka qayb galay waay waqad nazaca waxaa siibay ribqatan nifaaqi nifaaqa xarigiis iyo qoolkiisa waxaa tuuray kasiirun in badan oo min almunaafiqiina bacda hada alyowm maalinkaa dabadeed lamaa ra-owhu markay arkeen ama waa limaa ra-owhu waxay arkeenoo min acmaali sayidi ilkariim sayidkii wanaagsanaa nebi maxamed sal alla alay slam acmaashiisa wan wanaagsan waqad naha allaahu ilaahay waa ka reebay rasuulahu bacda daalika kaa dabadeed can الsalaati calى اlmunaafiqin munaafiq dambe inuu salaad nebigu dul tago waa laga reebay faqaala jala sha'nu ilaahay wuxuu yidhi fii suurati towba walaa tusalli ha ku dul tukan calىa axadi minhum kaasoo maata dhintay abaddan weliga walaa taqum calىa qabrihi qabrigiisana ha dul istaagi wafaatu ummi kulfuum wa fii haadihi اsanati tuufiyat waxaa la oofsaday ummu kulfuun oo bintu rasuulillaahi ah wa zawji cuhmaanna ah sayid cuhmaanna zawjkiisii ah ayaa la oofsaday wallaahu subxaanahu wa tacaala aclam